barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkaoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa khamiis bisha abriilla waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dhallinyarada iyo jirdhiska waxaan dhihi dhalinyarta reer kismaayo ku bogaadinaya in ay jiimka imaadaan caafimaadkoodana uu fiican yahay labiskooda quruxdoodan ay bilicda magaaladan u soo celinayaan marka dhallinyarada waxaan ku bogaadinaya jiimka waa kii koowaad oo kismaayan looga furay in jiimka la imaado nin walba jirkiisa iyo iyuu dhiso
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a xubint xubintii aan toddobaad walba kaga hadli jiray arrimaha ugu hadalhaynta badan baraha isgaadhsiinta bulshada maalmahan u dambeeyey waxaa baraha facebooka ama social mediaha barta facebooka lagu daabacay warar kala duwan oo ku saabsan qoys ka kooban afar aabbe iyo islaan afadiisii iyo labadiisa caruurah liqday badda mediterraneanka u dhexaysa masar iyo talyaaniga iyadoona ay halkaasi ku geeriyoodeen dhinaca heesahana waxaan maanta idinku haynaa barnaamijka
cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna u cagaar ku siman yahay cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna u cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ku ceesheen
waaba shaalay ku jiraan caano labeena iyo dhul bacaada wadadooga aad iyo aad aad iyo aad qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horeyse kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
fallaagada dalka koonfur suudaan ayaa raadinaysa in dib loo dhigo dhaarinta dowladda ku-meel gaarka ah si loogu ogolaado wakiilada kooxda jabhadda inay yimaadaan caasimadda jubba wejiga ugu muhiimsan ee hanaanka nabadda ee dalkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee dhaqdhaqaaqa jabhadda xoreynta suudaan ayaa khamiistan waxa uu sheegay in dhibaatooyin xagga socdaalka ay ka hor istaageen in hogaamiyaha fallaagada riyaag bashaar uu tago caasimadda jubba ka hor afar iyo tobanka bishan abriil oo ah xilliga ay dhacayso dhaarinta dowladda ku-meel gaarka ah ee midnimada qaran guddi ka tirsan baarlamaanka dalka maleeshiya ayaa ku baaqay in la baadho guddoomiye hore ee shirkad maalgashiga samaysa oo ay leedahay dowladdu kadib markii ay soo baxeen eedo la xidhiidha wax isdabamarin maaliyadeed guddida hantida guud ayaa baahiyey warbixin ka kooban boqol iyo lix bog taas oo ku eedeynaysa shirkadda malaysia development berhad in la waayey adduun lacageed oo gaadhaya ilaa laba iyo toban bilyan oo dollar intii u dhexaysay laba kun iyo sagaal ilaa laba kun iyo saddex iyo toban kadib xidhiidho maaliyadeed oo ay shirkadaasi la samaysay shirkado kale oo dibadda ah
mar kale duhur wanaagsan ismaaciilo waxaad baryahan dambe caalamka kusoo badanaya wax la yihahda globalization oo marka la soomaaliya noqonaysa adduunkii o dhan inuu iska noqonayo mid ideg yar meel yaroo isku wada muuqata idegta mataqaana caashe idegta adaa i fasiraan maxaa loola jeedaa lagu fasiri maayo ood garanaysaa caashe waa waxa weeye waa waa xero yar buu noqdoo kale waa xero yaroo kooban oo dadku ay isku wada jeedaan oo wixii maanta halkan ka dhaca adduunka geeskiisa kale waa laga ogyahay ama waaba ka jiraanba marka magaalada kismaayo waa dhinaca koonfureed ee waxay ku taallaa soomaaliya marka waxaa la geeyey goobaha lagu jimicsado ama jiimka loo yaqaano marka marka kaale kaa dhex gale miyaan cadceedii iyo wixii jirin iyo socodkii badnaa in na siinan mooday dadka loo qoray waaba doodaha taagan marka dhallinyaraa ka doodaysa qaarna waxay leeyihiin dhallinyarada ama gabdhaha waxay rabaan marka jirkaagu dhisan yahay aad noqoto nin solsolon oo isla eg shayga gashata buu ku qurxinayaa oo waxaad noqonaysaa nin qurux badan oo bilicdaadii gabdhahay soo jiidanaysaa marka ragga qudhooda gabdhaha waa iska iibiya waxaan mood jiri jiray gabdhaha oo keliya inay isqorqorxiyaan si ragga maaragtay usoo jiitaan bilicdooda u tusaan laakiin raggiina waa lagu soo biiray dhinacooda adduunka nooc walba loo soo joogay marka waxay caashay.
leeyihiin markaad jiimkii aad tagto jirkaagii aad dhisto nin qurux badan oo isla eg baad noqonaysaa marka gabdhihii baa su- aa, maaragtay xaggaaga usoo xusulduubkooda kusoo badanaya laakiin dhinaca kalena dhalinyaro kale waxay ku doodaysaa war annaga wixii yurub iyo wadamada galbeedka yaalay ee qabowgaas ku raagay ee rabay inay jirkooda dhidid ka keenaan annaga uma baahnin waxaan haysanaa dhidid dabiiciya oo qoraxdii baa nagu socto oo cunno waxaan cunnaa oo iska dabiiciya uma baahnin marka waxay- doodaasaa dhex taagan dhalinyarada waxay leeyihin aanu qoyno oo nasanno aad iyo aad marka waxay leeyihiin wixii loogu talagalay dadkaas barafka ku dhegay annaga in halkaa naloo keeno ma baahnayn marka waa dood dhex maraysa dhalinyaro ku sugan magaalada kismaayo oo hadda een ka doodaya een jiimkaasi iyo jimicsigaasi waxaa la kulmay dhammaantood wariyaha v o a ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed bal doodoodaan wada dhegeysanaa ugu horreyn waxaa la kulmayaa anis cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo aadna u xiisaysa jiimka amaba jimicsiga dhismaha jirka iyo sidoo kale maxamed qaasim cali oo isna ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo maxamed qaasim waxa uu ka soo horjeedaa in la isticmaalo jiimka ama jimicsiga dhismaha jirka waxa uu leeyahayba eh, khasaaro mooye wax faa'iide ah ma lahan waxaa sidoo kale la hadli doonaa mukhtaar shaafi cabdi oo isna ah mulkiilaha xarun jiimka ay dhallinyarada magaalada kismaayo ku isticmaalaan marka hore eh, soo dhowaada dhammaantiin waxaan siinayaa waxaan ugu horreyn siinayaa hadalka anis cabdulaahi cabdi bal ka warran jiimka iyo maxaa ku jeclaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal jiimka saan ognahayba faa'iido fara badan ayuu leeyahay marka loo fiiriyo dhanka caafimaadka marka loo fiiriyo maxaa la dhihi jiray quruxda iyo staalka iyo lebiska waxyaalo badan oo faa'iido ayuu jiimka noo leeyahay tusaalahada markaan soo qaato caafimaadka qofka waxay ka mid tahay jirkiisu uu dhiso caafimaadkiisa iyo maxaa la dhihi jiray xanuunadiisa iyo waxyaalo badan oo ka difaacaya laba markaan fiirana wuxuu aad uu muhiim u yahay lebiska iyo isteelka waxaan dhihi karnaa qofka markuu dhisan yahay uu taagan yahay wax walbuu xirto shay walbuu xirto kasoo baxaya waana waana bilic qof walba soo jiidanayso waxaana aad aan nooga wareynaa hadda afrikana iska nahay laakiin dadka meelaha yurubta ku nool gabdhahooda iyo waxyaalahooda waxay xiiseyaan waxaa ka mid a ninka jiimka qaado six backska leh waayo waxyaalo badan gabdhaha ayuu- way xiiseeyaba gabdhaha aad u Ragga jecel nin jiimka six isticmaala.
nin aan six backska lahayn ma soo galay kuleeyihin Hay.
marka waa arrin aad waxaan dhihi lahaa dhalinyarta rexma ku mu- ku bogaadinaya in ay jiimka imaadaan caafimaadkoodan uu fiican yahay lebiskooda quruxdoodan ay bilicda magaaladan u soo celinayaan waxaana leeyahay gabdhaha soomaaliyeed een, oo meel walba joogo yo aad u interest gareeyo jiimka iyo ragga dhisan six backska leh marka dhalinyarada waxaan ku bogaadinaya jiimka waa kii koowaad oo kismaan looga furay in jiimka la imaado nin walba jirkiisa iyo iyuu dhiso markana waxaan siinayaa maxamed qaasim cali oo isna ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo maxamed eh, sidee u aragtaa fikradda eh, anis Een, qadar marka hore waan salaamay adiga iyo bahda warbaahinta een, v-o-da Een, salaan kadib aniga waxaan qabaa fikir ka duwan een, fikirka uu saaxiibkay anas qabo oo ah in een, aaladan jiimka oo inta badan ay dadka xiiseeyaan in ay wanaagsan tahay een, fikirkiisa ahaa waan kasoo horjeedaa Een, waxaanan dhihi lahaa oo fikirkaasi aan uga soo horjeedaa een, xilligan marka la fiiriyo soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada een, dam- aad u dambeeyo ama dibdhacay ay ka mid tahay marka aad fiirisid Een, aaladda jiimka inta badan waxaa laga isticmaalaa ama jimicsiga wadamada horumaray oo kuleylaha aan lahayn oo dhididka iska keenayo oo qaboobaha inta badan ku jiro annaga soomaaliya haddii aan nahay wadankanaga waa wadamada een, aad eh, marka kuleylaha adigu waxaa uga leedahay jiro uma weeye.
baahninba jiim Een, dhidid bayna inta badan iska raadiyaan inay jirka ay ka keenaan annaga marka qoraxdii baa nagu socoto dad waxaan nahay een, xoogsato xamaalata een, uma helayno waqti aan inta badan aan isticmaalno uma helayno dadku waa wada xoogsi Waayo.
Een, waxaa sidoo kale een, intaas dheer een, waxyaabaha mutashabahaadka ay ka mid tahay inta badan eh, reer galbeedka muruqyaha ay ku dhisaan murqaha annaga dad muslimiin aan nahay een, in muruq annaga uu soo baxo oo dadku ama dumarku ay fiirsadaan waxaa ka wanaagsan in inaan jiimka aan isticmaalin mararka qaarkoodna waxaa laleeyahay waa dhanka caafimaadka xitaa uma fiicno waxa uu keenayaa laleemo iyo jarays iyo waxyaaba noocaas uu mustaqbalka keen in ragga oo ay jiimka qaadaan oo waxaa loo yaqaana six backs ay yeeshaan ma qabtaa fikirka maya fikirka waa mid ka duwan baan qabaa kaasna wuxuu yahay qof walbaba jirka ilaahay u dhaliyey ayuu leeyahay ninka hadduu murqo waawen yahay oo murqihiisa ay weynyihiin ilaahay baa u dhaliyey nin waxaad arkaysaa intaasoo sana jiimka isticmaalayo jirkiisa dhisaya haddana murqihiisa ay aad u yaryihiin marka isma dhihi kara tan ayadaa waxaan isdhihi karaa waa arrin aan meesha olin markanna waxaan hadalka siinayaa oo aan la taaganahay mukhtaar shaafi cabdi oo ah mulkiilaha xaruntan jiimka ee dhallinyarada aan kula kulmay mukhtaar bal waxaad ka warantaa maxaa idinku kalifay in jiim aad keentaan magaalada kismaayo maasha allah asalaamu calaykum khadar waan ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda jiimka waxaa igu dhaliyey markaanu aragnay dhalinyarta dhiseenkeeda inaanay dhisnayn ciyaartooyga waad arki kartaa ciyaartooy inaan dhisnayna ma ciyaaro kubad ciyaartooyga kismaayo ma dhisnayn runtii aad bay usoo dhoweeyeen bahda reer kismaayo oo dhan dhammaan markaan arkay baahida loo qabo jiimka ayaan keenay jiim gulsho weliba iyadaa ishormarisa iyadaana loo baahan yahay inay ishormariso dalkeedana wuxuu u baahan yahay dhalinyarta soomaaliyeed intay tahriibi lahaayeen dalkooda ay ka tahriibi lahaayeen bal inay dalkooda hoos u eegaan oo maxaa ka qaban kartaan dalkiina ay dhahaan
hadayuu mahadsan yahay waxa uu ahaa qadar maxamuud xareed oo dhallinyaradaas la kulma ismaaciilo maxaa kaaga baxay adigu haddaad maanta hargeysa joogto jiim ma geli lahayd
waa su-aashaasi waxay ku xidhan tahay waayaha nololeed aad ku sugan tahay haye waxaa jira de iminka horta waa in beriga hore miyigiiba waxba loo bixi jiray haye iminka ninka wadaanta dhaaminaya miyiga haddii loo diro ha dee ninka halkaasaba jimicsi noogu filan maya haddaad wadaantii dhaamiso ood xoolaha waraabiso ama aad maanta oo dhan lulku socoto ood suuqii tagto ood horey gadaal aad u socoto umaba baahnidba aada iyo aad aniga qudhayda markaan wadanka- wadankan markaa mid jiim iigu horreysay aragtidiisa inkastoo nairobina la sheeg sheegi jira maba loo baahanba marka waa baahida ku haysay ku xiran tahay iyo sidaad uga baahatiid qadar maxamuud xareed iyo dhallinyaradaasi ka sheekeynaysay jimicsiga jiimka iyo magaalada kismayntaasi haddaanu ku dhaafno ismaciil maxaa noo xiga Een, cashey haatanna dhegeystayaasha waxaynu usoo qabanaynaa xubin aad toddobaad walba maanta oo kale ay dhegeystaan waa xubinta waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa inala socodsiinaya
qodobkeena ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonno baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalaynta badan yaha wuxuu yahay haweenay u dhalatay dalka hindiya ayaa waxay mar keliya dhashay shan gabdhood muddo u dhaxaysa soddon daqiiqo oo keliya oo iyadan oo jirta shan iyo labaatan sana ayaa waxaa loola cararay cisbitaal lix iyo labaatan wiig iyadoo ay uga harhsan tahay xilliga ay dhali lahayd marna ma aysan filaynin inay hal mar dhasho shan gabdhood ha yeeshee waxay arrintani ku noqotay hooyadani markay soddon daqiiqo gudahooda ay umushay shan gabdhood taasoo si weyn ay har mar keliya u soo booday iyadoo eegaysa gabdhahaasi dhakhaatiirta cisbitaalka hooyadani ku umushay ayaa waxay sheegeen in ilmahan mid walba uu miisaankiisu yahay hal dhibic shan kiilo si caadina ay u dhasheen wax qalliin aan lagu samaynin hooyadani bareegaha wararka lagu daawacaya baraha bulshada ayaa waxaa lasoo dhigay shantaa gabdhood oo si safa ugu jira sawirro laga soo qaaday waxaana dadka baraha bulshada isticmaala ay si weyn u hadalayaan awood rabi iyo hooyadaasi halka mar dhashay shanta gabdhood qodobka kale isna sida weyn baraha bulshada iyo mareegaha loogu soo qaatay ayaa wuxuu yahay dadweynaha ku dhaqan jigjiga ayaa weli la murugeysan mashaqo ka dhalatay fatahaadda toga jarareed ee magaalada dhex mara uu dhaliyey khasaare xoog leh daadkan ayaa wuxuu dhacay xilli dadka badankiisu ay hurdeen baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa si weyn waxaa looga hadlay khasaarahaasi iyadoo halkaasina ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac waxaana dadku ay si wada jira u sheegeen in loo gurmado dadkaasi iyadoona ay si wada jira horey ugu gurmadeen ciidamada iyo dowladda deegaanka jigjiga dhibaatadan ayaa waxa ay keentay in dadkii sida weyn ay dhibta u soo gaadhay in loo qaybiyo teendhooyin iyo weel ay wax ku cunaan dhegaystayaal balaynu haatan eegno innagoo idiin soo dayn doonaa badan ay dadku ka sheekaynayaan magacaygu waa samiir siciid bile haddaan ka hadlo toddobaadkan waxyaalihii uga hadalhaynta badnaa baraha bulshada marka la eego gaar ahaan facebook iyo whatsapp waxaa ka mid a inay geyga soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba degto ay ka jirtay abaar ba-an taasoo saamaysay dad iyo xoolaba maalmihii u dambeysay gobolada dhammaan geyga soomaalida waxaa laga akhrinayay salaada loo yaqaano roobdoonta halkaasoo ay dadku ku cibaadaysanayeen ilaahayna ay ku baryayeen gaar ahaan markaan ka hadlo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga akhriyay salaad roobdoona oo dadku isugu soo baxeen halkaasay ilaahay ka baryayeen inuu raxmaad u shubo walow maalmahan u dambeeyey labadii casho u dambeysay ay magaalooyinka boorame iyo jigjige dowlad deegaanka soomaalida iyo geyiga soomaalida qaar magaalooyin badan oo ka mid a uu ka curtay raxmaadka eebe halka kuwa kalena ay weli saadaalinayaan ama ay sugayaan iyagoo akhrinaya roobdoon baraha bulshada waxaa kaloo lasoo dhigayey sawiro muujinaya dad iyo duunyo ay saamaysay abaartu toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah waxyaabihii ugu hadalhayn badnaa doontii ku qallibantay masar taasoo ay ku dhinteen dad soomaaliyeed baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa si weyn loogu soo qaatay haddaba dadka qaarkii ayaa waxay uga hadleen sida tan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamuud salaad haddaan ka hadlo maalmahan u dambeeyey waxaa baraha facebooka ama social mediaha barta facebooka lagu daabacay warar kala duwan oo ku saabsan qoys ka kooban afar aabe iyo islaan aafadiisii iyo labadiisa caruurah liqday badda mediterraneanka u dhexaysa masar iyo talyaaniga iyadoona ay halkaasi ku geeriyoodeen waxa ay dadka qeybihiisa kala duwan ay u dirayeen tacsi iyagoo aada uga xun falkaas halkaa ka dhacay iyadoo dadku sidoo kale ay u qaateen in markii lasoo bandhigayay dadkan geeridooda in lagala baxay kelihii ama beerkii dadku qaarba say u qaateen iyadoo sidoo kale ay jirto in qoraallo kala duwan oo lagu soo daabacay baraha bulshada lagu arrinkaas lagu beeninayo marka maalmahan ugu dambeyso waxay keentay arrinkani inuu yahay arin aada u xun dood badanna uu dhex dhigay bulshada isticmaasha barta facebooka gudahan baraha bulshada ee ku kulanto taasoo hadhaynteeda ugu badani ay saamaysay bulsho badan oo soomaaliyeed oo ku nool daafaha dunida aytaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida dhammaantaiyo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo xubintaasi nala socodsiinaya caasha haye haye
shiribka iyo tuma ayaan soo wadnaa oo dhegeystayaashaan usoo wadnaa waxay kusoo dhacaysay marka hadda cayaartan shiribka waxay kamid tahay cayaaraha dhaqanka soomaalida ay u leedahay haye marka qofka hadduu hadda haysto qof shirib cayaaraya oo hadda haddaad shiribkaas lagu tumo ood iska cayaarto waxay isaga jirtaa jimicsi ma baahan.
waa jimicsi dabiiciyaad ku jirtaa marka xaggana dee- inaad qol isku oodood maantao dhan aad ku jirto caajiskaas maba baahnidba xaggana waxaa jira in meelaha lagu jimicsadoo kale Ah.
dee waa kuwa ah, waxaa ka jira Waxaa- heesa lagu ciyaaro heesaha la shidaa weliba heesaha aadka loogu jecel waxaa kamid a ciyaar layidhahda zumba oo malaha wadamadan latin america kasoo jeeda Een, ciyaartaas marka la shido dadku aad bay u jecelyihin wax kale looma jeclo waa cayaar aad u kulul waa cayaar dhaqameed koleyba oo dadku dhaqsay waxay ka keenaysaa dhididkii waa jaandheertii dee iyadoo la ciyaaro marka haddii jaandheertii iyo shiribkii iyo dhaantadii marba mid la tumo jimicsi kaasaa ka badan aad iyo aad waa inta dee soomaalida hore uga xaggaa ugaga dhaweyd jidhkooda dhisna aad iyo aad marka marka goobaha jimicsigana een, bal hadday kuwaa ku soo- ku daraan ismaaciilow waxaa laga yaabaa in jimicsigaas uu noqdo mid dadka badan soo jiita shirabka iyo tuma xuseen nuuriyow dhegeystayaashaan uga baxna markan
cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceshan lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceshan wacaduu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcaday ii ku ceeshen lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcaday ii ku ceeshen kucas xasuusu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka iikumaha cusubdi iyo dhuldogli iyo cilbaacaday ku dhalati dhigayaa geelguba cadcadey waxay ka cabtay cilmaacaan cirfiid iyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin raagaaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceelwarshiin kalagama waayo caad carfoon ciideedan caanagii
casho wan jimicsanaad hay aad baan u jimicsan halkaas caano lagama waaye war shiiq iyo warka caano geel iyo boodboodka eerka haddaad isla hesho waxaaba kaa maqan aad iyo wado cani ku dhaleenoo welibana barwaaqo joogo dhul deegaan qurxoon oo oo dhowr noocna u kala shubay marna dhayada ku cabay marna ciir ku cabay marna suusac ku cabay marba nooc xuseen nuuriye codkiisa intaas aanu ku dhaafnay heestii shiribka iyo tuma ahaatanna waa axmed cali sheekh oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee xagga ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno koob koryaalada qaaradda yurub ee kooxda real madrid ayaa xalay waa cadaro la yaab leh lagu tusay dalka jarmalka markii naadiga wolfsburg ee dalka jarmalka ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay real madrid ayaa ka hor ciyaarta inta aysan dhicin waxaa la rumaysnaa inay si fudud uga soo gudbi doonto naadigaasi jarmalka hase yeeshee ciyaartii xalay ka dhacday kooxda wolfsburg garoonkeeda real madrid ayaa waxay ku aragtay waxaysan filanaynin real madrid ayaa iminka waxaa looga baahan yahay in ay saddex gool iyo waxba ku badiso ciyaartan xigta ee ka dhici doonta garoonka bernabey ee kooxdaasi si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee koobkan ama samafinalka sidoo kale waxay real madrid ku adkaan kartaa laba gool iyo waxba si ugu yaraan ciyaarta ay wakhti dheeri ah ugu darto haddii kooxda wolfsburg ay gool ku dhaliso garoonka kooxda real madrid shaqada real madrid waa ay sii adkaan doontaa tababaraha kooxda real madrid dinadiin sidan ayaa waxa uu sheegay in uu boqolkiiba boqol mas-uul ka yahay guuldarradii xalay ku dhacday kooxdiisa waxa uu yidhi aniga ayaa iskale dhammaan mas-uuliyadda wixii dhacay waynu daawan doonnaa ciyaartan waynu faaqidi doonnaa waxaanu ku faraxsanahay sida ciyaartooydeyda ay isugu dayeen in ay ciyaartaasi ku guulaystaan hase yeeshee waxaannu samayn doonnaa wax walba oo ciyaarta xigta aynu ku badin karno si aynu uga soo gudubno kooxda wolfsburg islamarkaana aan uga soo kabanno dhaawacana soo gaaray ciyaartii kale ee dhacdana oo xiise badneed iyaduna waxay dhex martay kooxda b s g ee dalka faransiiska iyo naadiga manchester city ee dalka ingiriiska kooxda man city oo dad badin ay rumaysnaayeen inaysan wax badan ka soo qaadi doonin kooxda b s g ayaa wacdara dhigtay markii barbardhac laba gool iyo laba gool ay la soo gashay muhiimaddu waxa ay tahay in man city ay laba gool ku soo dhalisay garoonka b s g waxaanay u baahnaan doontaa marka ay ku laabato garoonkeeda itixaad stadium ee magaalada manchester in ay hesho barbardhac eberi eber ama hal iyo hal ah si ay u soo gudubto ama in ay badiso waxa keliya oo ay ku harto waa in laga adkaado ama barbardhac ka badan laba gool iyo laba gool sidoo kale ciyaaro ka tirsan koobka yuruba league loo yaqaano ee isla qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona kooxaha dalka sbain ka wada dhisan ee atletico bilbao iyo sevilla ayaa is arki doona ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda liverpool oo u safri doonta kooxda brushi dortmond ee dalka jarmalka dortmond waa kooxdii hore uu macallinka ugu ahaa macallinka iminka leeliya kooxda liverpool yorgen clob waxaa sidoo kale is arki doona shakhtar duneski oo u safri doonta naadiga brag iyo naadiga villareal ee dalka sbain oo martigelin doonta naadiga sparta brag dhinaca kale weeriyahanka kooxda arsenaal alexis sanchez ayaa waxa uu rumaysan yahay in cabsi uu ka qabo in mar kale uu dhaawacmo ay sabab u tahay habciyaareedkiisa aan wanaagsaneyn ee maalmahan uu ku guda jiray xiddiga caalamiga ah ee dalka jili ayaa waxa uu dhaliyey toban gool lix kulan oo u saftay kooxaha arsenaal iyo dalkiisa intii u dhexaysay bilihii sebteembar iyo oktoobar ee sannadkii tegey hase yeeshee markii uu dhaawaca ka soo laabtay tan iyo bishii januari waxa uu dhaliyey oo keliya saddex gool sanchez waxa uu yidhi waxaan rumaysanahay ka hor intaanan dhaawacmin inaan boqolkiiba boqol awood u lahaa inaan wax walba sameeyo hase yeeshee sidii aan u dhaawacmay waxaa jirta cabsi ah in aan dhaawacmo mar kale taasi oo keenaysa in aanan boqolkiiba boqol u ciyaari karin ugu dambayntiina xafiisyada xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa ayaa waxaa howlgallo ka fuliyey booliiska dalka switzerland booliiska ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen akhbaaraad muhiim ah oo ku saabsan qandaraasyo xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa uu galay intii uu madaxda ka ahaa giano infantino oo iminka ah madaxa xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fifa waraaqaha loo yaqaano banama bebers ee shaaca ka qaaday sirta maalqabeennada adduunka iyo meelaha ay ku qarsadaan lacagaha ay ka cararayaan in canshuurta looga qaado ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in uefa ay ku lug leedahay arrimahan oo kale waxaana giana infantino oo hore u ahaa xogayihii guud ee uefa la sheegay in dad isaga aad ugu dhow ay ka mid ahaayeen dadka lacagaha ku qarsaday bangiyo ku yaala dalka banama infantino waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekho xubintaa ciyaaraha inala socodsiinaya caashay gebagabadii idaacadda ayaynu kusii dhoona haddaynu markii hore shirib saaray haatanna markanna waxaanu saaraynaa ismaaciil oo hees layidhaahdo cubtan oo ka mid ahayd ruwaayad kulley malaha xilligaas waad dhalan doontaan u malaynaya yaa u wanqalay waktiga ruwaayadda ma kusoo gaartay ma kontonnadiiba talo
yaa u wanqalay waktiga ruwaayad layidhaahdo hees ku jirtay waxaa ku wada luuqeeya maxamed aadan shamuri iyo saade cali warse marka hees waxaa layidhahdaa cubtan
codkaas shamuuri iyo saada cali warsame wuxuu gebagabo u yahay idaacaddaiyadii duhurnimo caashacoodi anoo ismaaciil xuseen farjar ayaadan la socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda galabta ku kulmayno waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.